alxamdu lilahi wakafa wsalaat wasalaamu calaa cibaadihi aladiina istafaa wacalaa nabiyina waaalihi waasxaabihi waaswaajih waatbaacihi wasalama tasliima kasiira uma ama bacd allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi cala kuli xaal allahuma akrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm waxasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana min fadlik awaaba raxmatika ya arxam araaximiin xadiidka kun iyo laba boqol iyo soddon waxa uu ka mid yahay gebagabada baabka ka warramaya dacwadda iyo dadku marka ay wax isu sheegtaan sidaa lou kala xukumayo jaabir ibn cabdilaahi baa warinaya wa can jaabiri radia allahu canhu ana rajulayni laba nin ikhtasamaa fii naaqa waxay isku qabsadeen neef geela faqaala kullu waaxidin minhuma mid kastoo labadoodiiba waxa uu leeyahay nutijat haadihi naaqa hashan iyadaa waxaa ay ku dhalatay ama lagu dhaliye cindii agtayda cindayday ku dhala agtayday ku dhalatay wa aqaama bayina markhaatina way soo oogeen mid waliba uu leeyahay halkan ay ku dhalatay faqadaa biha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu uxukumay liman qof hiya neefkaasi fii yadihi gacantiisa ay ku jirto ninkii haye hashi isagoo ay u dhaqnayd xerada ugu jirtay kaasuu u xukumay oo markhaatigiisii uu rajaxay waaya macnaheedu markaa waxa weeyaan kii kale ma tixgelinin maadaamuu faramaran yahay xadiidka xagga sanadkiisa marka la eego waa daciif taa waa loo badan yahay waxa uu faa'iideynayaa neefka lagu muraansan yahay hadduu qof hayo laba labaduba ay markhaatiyaal helaan oo labaduba markhaatiyaal u fura ay haystaan dee kan waxa isu xoojinaya gacantiio wixii uu ku hayo iyo markhaatigii amaa in qaama kulla waaxidin minhuma bayinatin anaha lahu faqad ikhtalafa alculamaau fii man tuqadamu bayinatu wa takunu alcaynu lahu jumhuur ulculamaa waxa ay ku tegeen meeshii kol haddii markhaatiyaal labada dhanba ay jiraan oo labada dhanba markhaatiyaal helayaan daakilka ayaa la tixgelinaya gacantiisa daakil iyo khaarij daakilkuna waa qofka wixii haye lagu muransanaa khaarijkuna waa qofka ka baxsan ee wixii lagu muransanaa aan gacanta ku haynin imaamu axmed ayaa qaba qofka isaga ah ee faramaran in markhaatigiisa la tixgelinayo oo sidii had iyo jeer kolkay dhaar noqoto dhaarta loogu horumarinayay qofka gacanta ku haya markhaatiga laftiisa haddii labadii dhanba markhaati ay hayaan ka gacanta ku hayaa markhaatigiisa la tixgelinaya waxa halkaa aynu ka fahmaynaa haddii labada dhanba markhaati ay hayaan in qudhigeeda la qaadayo taa qudhigeeda waa ka fahmay wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayhi wasalam radda alyamiin nabigu dhaartii wuxuu ku celiyay calaa aalib alxaq qofkii xaqa doonayay rawaahu qaala qudniy wa fii isnaadihi dacf kan laftiisu waa daciif had iyo jeer xagga axaadiidta inta badan wuxuu horumariyaa kuwa qawiga wixii mawduuca ka hadlaya kuwa daciifkaa u dambaysiyaa wuxuu xadiidkani tilmaamayaa shayga loo yaqaano alyamiin lmarduuda dhaarta la celinayo dhaarta asalnimo madda calayhigaa lagu leebanaya almuddacaa calayhi qofka wax loo sheeganayo ayaa dhaarta lagu leeyahay hadduu muducigu markhaati waayo taa waynu isku soo ogey haddii haddaba mudda calayhigii uu ka baqdo in dhaartii lagu celinayo muduciga ayaa aynu ka qaadanaynaa xadiidkan daciifka ah waxaa xadiidkan xoojinaya in dhaarta la celin karo daciifba ha ahaadee mid kaleoo saxiixahoo ka warramaya baabka qasaamada qasaamadu waxay ahayd muduci dhaaranayay muduciga ayaa dhaaranayay hadduu muducigu ka baqdana madaa caleyhigaa lagu celinayay marka dhaarta in la isku celcelin karo nebigu markii uu calayhi salaatu wasalaam usoo dacwadeen nimankii reer ansaareed ay yidhaahdeen nin baa naga dhintay oo yuhuudda dhexdeedaa lagu dilay yuhuud baa dishay wuxuu ihi konton walla mara magtii ayaala teenay dee miyaan la ogeyn bay idhaahdeen de haddaba iyagaa idiin dhaaranaya bu marka macnaheedu waxa weeye wuu soo celiyey dhaarta in la celin karo ayaa laga fahmaya xadiidkan saxeixa iyo kan daciifa ah oo iskabaya alisnaadu walirsaalu walqiyaasu walintishaaru camalun asaasi afartaa qodob hadduu daciifku helo wuu yaro xoogoobaabaya alisnaad macnaa hadduu sanadka la helo walintishaar iyo shaygii oo muntashirahoo faafay alisnaadu walqiyaas iyo qiyaas hadduu helo camal camalu ahli lmadiina oo kale ama camalu saxaaba oo kale hadduu helo ilaa shan arrimoodoo noocaasa waa camal waa waxyaaba asaasa bay noqdaan oo xoojin karaan marka almuhim waa masale lagu muransan yahay qofku masalan muducigu muduucigu haddii uu markhaati waayo waxaynu isku soo ogeyn ha dhaarta mudda calayhi hadduu mudda calayhiga nukuul sameeyo nukuulku waxa weeye uu ka joogsado u badrheeri kari waayo dhaarti ha kado laba qowl bay culimadu leeyihin qola waxay leeyihin nukuulkaa laftiisa lagu xukumaya mar hadduu dhaaran waayo waa lagu xukumayaa mudda calayhigi inuu waxan qabo ilan waa kan aamusay muxuu aamusaya ha iyo maya mid unbaa laga rabaayo aamusana joogo codkiisu waa ha qola saasay ku tegeen qoladan kalena waxay leeyihiin waar dhaar iyo markhaati la-aantii waxba xukumi mayno qofkanina macno ahaan hadalkii inoogu dambeeye wuxuu ahaa ma qabo ilaa ma qabadii unbu ku aamusay markuu ma qabo yidhiba waxba kasoo noqon waaye ee la yidhi dhaaro waan dhaaranaya dhaaran maayo wuu aamusay dafiraadbaa ninkan inoogu dambeysay marka haddii aan milada iyo markhaati midna lagu sugin oo aan markhaatina la helin dhaarna la helin miyaa la iska saaraya la iska saari maaye mar hadduu ka aamusay dhaartii ha lagu celiyo muduciga oo ha la yidhahdo war wixii aad doonaysa ama dhaar baad ku qaadanaysa ama markhaati baad ku qaadanaysa haddaad markhaati weyda dee dhaaro marka waa nukuul waxa wax lagu xukumi karaa iyo iyo me nukuul oo diidmadaasa waxba lagu xukumi maaye waxa wax lagu xukumayaa in dhaar iyo markhaati mid la helo haddii markhaatina la weeyo yamiinu raddi ha la soo celiyo dhaarta oo ha lagu celiyo muduciga marka labadii qowl xadiidkan daciifkii wuxuu rajaxayaa in la celin karo dhaar oo madu mudda caleyhigii lagu lahaa ka baqday muduciga ha lagu celiyo waa kan yidhi nebigu radda alyamiina dhaartii uu muddaca caleyhigu ka baqday wuxuu ku celiyey calaa aalib ilxaq kii xaqa doonaya i war adaa wax doonaya haddaad markhaati weyda kiina kuu dhaaran waaya dee adigu dhaaro marka yamiin lmarduuda ayaa taa noqotay qawlaani liahli lcilm ahlulcilmigu mar hadduu mudda caleyhi dhaar ka baqdo labadaasun wey labadaa qowl yuxkamu cala naakil ka kalena waa laba madhab iyo laba madhab afarta madhab labana waxay leeyihin aamusanahani waa haa codkiisu labada kalena waxay leeyihiin waa imaamu maalik iyo shaaficiye ha lagu celiyo dhaarta muduciga ibnu lqayim raximah llah isaguna madhabtiisii xanaabilada uu ka baydhayo axmed ibn xambal waa kaga bayday waanaan filayaa sheekhulismaan laftiisu inuu isaguna kula socdo waxay xoojiyeen madhabta ah lagu celiyo ama dhaar waxa lagu xukumo ama markhaatiya iyo ama kuul keliya waxba lagu xukumi waaya waa masaladaasuu sheegay xadiidkaa daciifka ahi marka saxeixa lala akriyo qasaamadana sidaasuu xoog u yeelanaya wacan caaishata radia allahu canha qaalat dakla الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxa uu soo galay daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah gurigayguu soo galay weeye masruuran isagoo faraxsan tabruqu waxa iftiimaysay asaa'iiru wejhi wejigiisa laablaabkiisa hirarkaa laablaabma ee wejiga qofku markuu ururiyo ayaa warwarhayay farxadda daraaddeed asaariirta waa meelaha wejiga un wejiga halkaa ururaysa wey alkhuuud alkhuuud allatii fi ljabha hirarkaa wejiga markaad koru yaro ururiso hirarkaa laablaabma kuwaasa asaariir la idhaahdaa qofba qofku ka daaweyn ka hirar badan yahi baa la idhaahda hirkii waliba toban sano kutuseyaaba idhaahda dakhtarka inoo sheegi markuu qofku sii weynaadaba hirkiisu hadduu shan laab shan laab leeyin waa shan waa soddonta jir hadduu lix laab leeyin waa lixdan jir waaya haday taa maqlaan qoladii isbuufin jirtay waaba iskaaweedeyna fa qaala markaasaa wuxuu yidhi isagoo faraxsan kolkii uu soo galay alam taray miyaanad arkaynin cashaay waa la hadalkii gabadha dig lala hadlayay alam taray miyaanad arkaynin ilaa mujazis almudliji ninkii mujazis la odhan jiray reer mudliji ahaa waa qabiiladiisa reer mudliji ninkii magaciisa mujazis ahaa reer mudliji nadara aanifan goor dhaweyto wuxuu eegay ilaa zayd bni xaarifa wa usaamata bni zayd zayd iyo inankiisa zayd iyo inankiisa usaame oo go- wada hurdo wada huwan ayuu sidaa cagahooda u eegay fa qaala markaasuu yidhi haadihi alaqdaam cagahan ama gomadaha halkan ka muuqda bacduhaa min bacdi barhkeedba barhka kaluu ka yimi waa gomado isdhalay dhe kuwani usaamatu bnu zayd xibu xibi rasuulilah ninkuu nabigu jeclaa aabbihiina jeclaa aabbihii zayd ibnu xaarisu ahaa qiso dheer lahoo nebigu xoreeyey nin cad buu ahaa usaamana nin maariina buu ahaayo madow ku jiro dadka qaarkood baa waxuun sheeg sheego oo iska yar ducafo ah oo waxaa la yidhaahdaa alashkhaas alaqwiyaa dadka quwadda lehi had iyo jeer yufakiruuna fi laxwaal waxay ka hadlaan ay ka fikiraan axwaasha iyo arrimaha mid tegay iyo arrin soo socday fikir dheer oo axwaashaabay leeyihin laakiin dadka mustawahooda hooseeya yufakiruuna fi lashkhaas wa yutaabicuuna fi lashkhaas dadka ufuqoodu hooseeyaana dadkunbay faaqidaan qofna wuxuu faaqidaa arrimaha qofna wuxuu faaqidaa ashkhaas sidaa daraaddeed ba had iyo jeer dumar haddaad sheekadooda dhegaysato heblaaye iyo hebel unbay ka sheekaynaya laayaa sidanuu keebii guursaday keebuu furay halkan uu arkay waxaan uu yidhi waxaasay ka sheekaynaya dumarka hadaad maanta o dhan sheeka dumar dhegaysanaysa laakiin ragga mustawahooda uu sarreeya hebella kama sheekeeyana axwaal bay ka sheekeeyaan iyo taxliilaat taxliilaat alumuur marka dad un baa jira dadka iska dabagala muxuu ugu egaan waayey hadduu dhalay ayay yidhaahdeen waanu dhalayna halkaasay mariyeen iyadoo hadda nebigaba calayhi salaatu wasalaam ay qoyskiisii yihiinay ag joogaan oo macnaha de waa kii nebigu berigii hore intii aan la diidin inan baabu ka dhilan ka dhigan jiray waktigii islaamka ka hor iyadoo arrintu nebigaba dhibayso ayaa haddana ay nuunayn jireen wax ka sheegi jireen ninkii isagaa la nuunaynayey ayaa waxa soo maray nin mujazis la yidhaahdo oo qaa'if qaa'ifku waxa weeye dadkan yaqaano dadku sida ay isu dhaleen dadka had iyo jeer isdhalay iyo dadka isku abtirsiimada ah iyo qofka xariifka ku ah ee fiirada dheer firaasada noocaasa leh waa qofka ah qaa'if baa la odhan jira ficilkiisa noocaasa iyo shaqadiisana qiyaasaa la ydhaha waa halkan imika dhiigaga laga baado dhiigan dianeega la ydhaahdo halkan imika laga baado lagu ogaado dadka afursiimadooda iyo qofkan inuu hebel yahay hebel yahay waxa in dhiiggiisii la hayo taasaa berigaa hore qaa'if baa loo dil jiray ninkii unbaa soo maray sayd iyo inankiisii usaamoo meel wada hurdo dhaxantii buste ka huwada oo cagaha fayday oo dabeedna wuxuu hi cagahaas waa caga isdhalay inan iyo aabbihii dheh laab nebiguna waa dhegaysanaya markaasuu ku farxoasuu ihi warkaana war hadhay dheh kuwii wax sheeg sheegi jiray ninkii wax la weydiin jiray abtirsiimada faaqidi jiray waa kaa ka markhaati furay uu ku aamusiiyey rasuulku sala allahu alay waslm uu ku farxay isla waa ehelkiisii waa saaxiibadii saaxiibkaa marka la hadlayo wax laga sheegayo waad ka naxaysa waay siduu nabigu ugu farxay waa sidaas weeye arrintanina deganaanshay soo kordhisayo dee dadkiibaa ninkii wax ay weydiin jireen ayaa ka jawaabay xadiidku wuxuu daliilu yahay waxaa la yidhaahdo dariiqooyinka nasabka lagu ogaado ee wax badan la tijaabiyey inay qofka farsamadaa ku takhasusay inuu markhaati ka noqon karayo qaa'ifka shayga loo yaqaano ama adibada iyo dhakhaatiirta hawsha arrinta noocaas ka baadha inay qadiyadda nasabka iyo dadka isdhalay wax lagu xisaabtami kara arrintani tahay ayaa halkan laga qaatay weliba waxaa ku filan qaa'if keliya dhakhtar keliya ku filan oo arrintan caseeya waayo ninkan unbuu nebigu ku xisaabtamay hadalkiisa laakiin waa inuu qofkani dee qof caadilo yahay oo looga qaateena xirfadanna garanaya waxaa halkaa ka muuqanaya oo kale oo fuqahadu berigii horeba ay moodi jireen ana alqaa'ifa yulxiqu lwalada biaktara min ab ayuu ku leeyahy fuqahadu berigii hore waxay moodi jireen waladku inuu laba aabbo haleeli karo waxaase muuqato cilmiga xadiidka ahay sugayaa dee inuu qofku mid keliyahun mid keliya inuu dhali karo oo buwaydada jurfuumadan yar ee ka imanaysa hooyada wuxuuna rinin karaa ama la falgeli karaa mid keliya oo kuwa ninka ah laakiin laba nin middood lama ilaahay qudradiisa mid qura unbaa taan hooyada ka timi la falgeli karaysa oo aabbo keliya leeyahay saas weye sida had iyo jeer gabadh keliya nin quri inuu u guursan karo ee laba nin aanay u guursanaynin waxa ilmo ka dhali karaa waa nin keliyahun laakiin ilmo keliya laba nin kama wada dhali karaa waa xikmada leh addictor maxamed cali baar dhakhtarka islaamiga ahay waxa uu leeyahy mima ladayna min cilmi adillati naraa istixaalata dalik lianna albaydata inamaa tulaqaxu bixayawaanin manawiyin waaxid midkan keliya aabbaha ka imanaya unbaa kaa hooyada la falgeli karaya saasi baa markaa dee ka la raacinayo dadkii isku qabsaday midun buu kusoo baxayaa markaa kaasuu kasoo muuqaalkiisa waaya xadiidkani markaa kaasuu faa'iideeyey ilaan baabkaynu ka warramayna wuxuu ahaa baabkii dacwadaha iyo caddaymaha waxyaabaha caddaymaha geli kara ee abtirsiimada markhaatiga ka noqon kara waxaa ka mid ah sida xadiidkan saxeexayba uu tilmaamayo dhakhtarkii hawshan aqoonta u lahaa agabkeeda iyo qalabkeedana haystay qofkii la isku qabsaday haddii uu mid raaciyo waa loo rumaysanaya waa loo qaadanaya waa ahlulkhibra had iyo jeer masaa'il badan oo sharcigaa ayaa ahlulkhibraha dadka takhasuskiiyo aqoonta u leh sharcigu ina aqoonta ma ignoor garaynayo ma weydaaranaye ciddii takhasus u leh waa laga dhegaysanaya laakiin shardigu waa inaa inuu qof caadilahu yahay ilaa wixii waa markhaati markhaatina had iyo jeer waxaa laga qaadanayay qofka looga qaateenka ah ee caadilka waa inuu caadil yahay hadduu qof faasiqoo dadka u eexanaya ama hadalkiisu iska hor iyo daba yimaado uu yahay oo maalinna waxaan qoraya maalinna waxaan qoraya shay keliya dee laga rumaysan maayo waa qof suga weyn baabkaa dacwadaha iyo cadaymu halkaasu ku dhammaaday baabka halkan uu ka gelayo wuxuu noqon karaa xoogaa laba cashar meelaha malaha waa baabulcitq ama casharba waa noqon karaa haddii la yar dareeriye baabkii ka warramayo weeye xoraynta ama addoommaha addoommaha addoommuhu dee waxa ay jiraan marka dowlad islaam ahoo jihaadkii u ogan yahay oo hawshaas si wanaagsan u wadaa ay jirto markaasibaa wixii gaalada laga qabsado addooma la yidhaahdaa oo gaalada maxaabiista aynu ka qabsanno saddex arrimoodba iska banayn in la addoonsado iyo in la iskaba sii daayo haddii maslaxaddu sidaasi ku jirto iyo in xoolo laga qaato iyo in lagu soo furto dad ay naga haystaan intuba way bannaayin fashudu lwasaaq faima manan bacdu waima fidaan xataa tadaca alxarbu awsaaraha fadarba ariqaabi xataa idaa asqantumuuhum fashudu lwasaaq faima manan bacdu waima fidaan xataa tadaca alxarbu awsaaraha ilaa meesha lagu kala food qaadayo nimanka dhan u duwaysaan jihaadka waa wadaysaan saddexdaa arrimooda ikhtiyaar baa u leedihi idaa laqiitum ladiina kafaruu kuwii gaaladahaa haddaad la kulantaan oo iseshaan fadarba ariqaab qoorta ka garaaca gawdaha laga saaro marka ka adkaataana arrimahaasa ikhtiyaar u leeyahy imaamka ikhtiyaar u leh marka waxaynu uga jeednaa untaa qof laga xoog batay oo si kale loo soo qabsaday ama la iska iibsaday ama kalarkiisa iyo midabkiisa la leeyahay dee kani waa afrikaan madow siday berigii hor hereer yurub iyo carabtii isaga iibsan jireen afrikaanka halkan iska jooge masaakiinta ahaa kuwa addooma lama yidhaahdo dariiqo kastoo qofka lagu qabsado oo aan sharcigan islaamka waafaqsanayn addoonku noqon maayo addoommuhuna wax jiray ahaan islaamka ka hor islaamka uguma horreyne islaamka ka hor way jireen oo nebi yuusuf dee in la addoonsadana ninkii casiiz la odhan jiray oo addoonsaday qur-aanku waa xus washarawhu biamanin bak daraahima macduuda wa kaanuu fiihi min azaahidiin ogaa shilimaabaa la siistay nebi yuusuf addoommaha berigaaba jirayba isaga ka horna way jireen oo xadiidka saxeixa wuxuu tilmaamayaa islaantii nebi ismaaciil dhashe aajare la odhan jiray inay ahayd addoon uu soo siiyey saara oo min weynadii nebi ibraahim ahayd nin boqorahoo qabsaday ka soo baxsatay ayaa addoontan soo siiyey qiso dheer bay ahayd xaaskaa nebi ibraahim nin maagay oo xumaan la maagay ayaa ilaahay karbaashay oo balaayo ku saliday markaasuu yihi war bal idhaafiya tani kuwaan arki jiray ma ahe addoontaa siiya haajaro laydha haajaradii buu nebi ibraahim guursaday kolkaasay dhashay nebi ismaaciil marka addoommo way jireen islaamku hadduu iskaba dayn lahaa dee cadaaladii baan keenayn oo marka gaalada iyo islaamku qab ee dagaalamaan kuwa laynaga qabsado oo la addoonsanaya marka iyadoo kuweenii la addoonsanayo aan iska kasanla aan iska dayno cashar loo dhigi kari maayo cadow khadkaasuu kugu ogaanaya dabeetana dad baabuu ugaadhsan doonaaba u addoonsado ila adigu waad iska daynaysaa markuu laakiin sidiisaba cadowgu ogyahay wuxuu sameeye inaad ku samaynayso arka liqimayna inaga daayaba odhanay ilaa rag had iyo jeer waxbuu xeeriyaaye marka islaamku ma dayninoo meesha kama saarin hawlaha aynu sheegnay daraaddeed iyadoo ay sii jireen iyada oo cadaaladdu ay keenayso ummaduhu wax ay ku dhaqmayeen oo jiray ahaa laakiin wuxuu kaga duwan yahay siduu ula tacaamulay ee uu ula dhaqmay ayaan cid kaloo addoon ula dhaqanti jirin cid kaloo addoon ula dhaqanta sidaa ma jirto intaa qaydkaa ku xidhan uun mooyaane waa qof la dhaqankiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa intaba la wanaajinayo aadna islaamku wuxuu ugu dadaalay addoonkaasi in la xoreeyaba siiba hadduu muslimo mararka qaarkoodna in uu xor noqdaa qahribaabay noqotaa qahri qasabbaabay tahayba inuu xoroobaba waxaa ka mida masalan hadduu qofku addoonkii uu lahaa dhaawac gaadhsiiyo oo nabar uu ku dhufto waa xoroobaya sida uu tilmaamayo xadiidka axmed uu warinayo sanadkiisuna fiican yahay ninbaa addoonkiisii sanka jaray waktigii nebiga mid neerfis qabay iyo wuxuu ahaaba sankunbuu gooyey aaruu nagu hadal batay buu i labada dulha faydmaa kolkuu warkii nebigu ogaadayna kani nin lala joogi kara maaha buu wuxuu ihi idhab fa anta xorun dhaqaaji xor baa tahay oo yaan mawlan wahay ay xoreeyey waxaa ku xoreeyey buuhi rabbi iyo rasuul ninaba maganuma heli dhaqaato wakhtiyada qahrigaa waxaa ka mid a haddii aynu laba qof wada leeyihin addoon oo midi nus xoreeyo nuska kalena isagaa lagu leeyahay isaga ayuunbaa la odhanaya dee adaa istaaree iska dhammaystiro wuu kugu baxay waxaasi soomaad maqal wuu kugu baxay macneedu waa lagugu yeeshay wey dee intaasi kugu baxda so addoonkii aa hebel wada lahaydeen ama shan nin ku wada lahaydeen ayaa twenty bercentkaagii baad xorays aydhiga kalena raacso waa lagugu leeyay sida uu iska tegeyba qaar nimankana wuxoodu u celi cishriin cishriinkooda waa meelaha qahriga ah waa addoonka mushtaraga leh wakadalika idaa kaana daa raximin maxram sidaynu ku arki doono xadiidka addoon qaraabo ah haddaad soo milkido waalidkaagii caruurtaadii walaalkaa ayaad soo iibsatay marka caqadku go-o ee aad kala saxeexataan xor baabuu noqdayba si utumaatig toos waa waktiyada qahrigaa wey wixii kafaara gudana kafaalooyinka waaweyn iyo kafaalooyinka yaryar intaba islaamku wuxuu dhiiriyo kow ka ah addoon xoraynta aad buu ula dadaalay dardaarankii ugu dambeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa asalaata asalaata wamaa malakat aymaanu waryaareen war salaadana ilaaliya addoommaha a haysataanna ilaaliya dharkaaga u geli dharkaad gashantahay oo kale sii dhuuniga aada cunayso sii raashinku soo kariyey ha kugula bilaabo ee hambadaha sii dee waxaan cid kale laga helay ee islaamka macnaha marka qofkii sidaa fiican loola dhaqmo dee qof mumina buu noqonaya qof mumina mar hadduu noqdana waxa weeye in dee adiga arki doona axaadiista dhiirinaysa markaa in la xoreeyo almuhim maaha mid aynu ka dhagaysanayno mid kaafirahoo iska dulliyahoo meelaha ka sanqadhay ama yidhi islaamkaa dad adoonsada iyo waxaa uma baahnin inaynu maaragtay maanta ka jawaabno halkan uma baahnin leannahu ummadahaasi siday dad u liqliqeen waa macruuf dad dhan bay liqeen kuwa maanta sheeganaya inay adduunyada hogaamiyaan amerikadaa maanta isxariisinta kula dhex wareegaysa caalamka ummad dhan oo meel deganayd ayay ibaado ku sameeyeenee baabiiyeen nimankii hindidii casaa hindidii casaa mar waa dhaxamoonaysaan baa la yidhi oo bustayaal baa loo daadiyey iyo kaboodkii la gashanayo sunaysan ilaa dub iyo diir ay kala baxeen saasaa loo khaarajiyey wakadalik australia dee dadkii ku noolaa maye inta yada kasii hadhani waa inta daroogada ay ku mudaana shaarica taalla banaanka taalla marka dad dhan ay liqeen oo caguhu sii muuqdaan sidii abeesadii bakaylaha liqi jirta ayaa badan marka kuwaa ninka wax ka dhagaystaa dee waa mid ay wax ku shuban karayaan marka taa uma baahnin inaynu ka jawaabne wuxuunaynu sheegaynaa uunse baabkan iyo halka uu ku daba leeyahay ama sirtiisa iyo xikmadiisa nusuusta ka warranaysaana waa nusuus sugan oo aan la nasakhin egasbairna noqonin oon duugoobin oon meesha ka bixina sideedii u taalla haddii qur-aan ay tahay iyo haddii xadiis tahayba haddaan maanta la hayninna dee berriba waa la heli imise jeer baa islaamku uu daciifay oo laga adkaaday haddana uu soo toosay ilaa waa diin ilaahay diintiiyo dad kale ilaahay baa garab taagane marka nasku waktigaasunbuu shaqaynaya imikana wuu shaqaynaya laakiin kolka uu yimaadaanbaa camalkiisii la camal gelinaya dadkan lagu fulinaya wixii nusuustu ka warramayso waaya laakiin dadku inay idhaahdaan maaha war kol haddaan addoon jirinba baabkana inaga dhaafa dee loomana baahna akrintiisa soo kadaafi yar noqon maysid markaa kadaafigii yihi qul oo dhan qur-aankaa laga saaro ila wax waalanoo caalamku soo maray waa badan yihi qul oo dhan leannahu qul waxaa tidhaahda dee nebigaa lala hadlayay isla dhibay waaya khatar cadiim addoonka iyo axkaamtiisa haddii aanad akhrisanin qur-aanka wax badan iyo axaadiista wax badan baanad fahmaynba oo ka warramaya addoomaha iyo axkaamtooda xataa magacyadooda qura laga yaabaa in fiqiga ah in musalaxaadka fiqiga ah inay kuguba adkaadaan mid waxaa la idhaahdaa cabdulqinu waa addoonka saafiga ah en wax qaydoo kale ku xidhay mid waxaa la idhahdaa mukaatab suuratu nuurka ay ka warramayso mukaatabku waa ka la yidhi hebelow intaa haddaad la kaalaydo adduuna xor baa tahay dabeedna wuu shaqo tegayaa intii markuu keenaabuu dhiibaya wuu xoroobaya mukaatab waxbaa lala qorta mid waxaa la idhaahdaa mubacad uu kala baran yahay barh baa la xoreeyey barhkii kalena wuu xoroobi laayahay oo duruuftii baa u saamixila waynu arki doonaa mubacad baa la idhaahdaa marka wixii uu soo shaqeeyo badhna akownkan uu dhiganaya ila waa xore badhna ciddii lahayd buu u shubaya ila wuu kala baran yahay midna waxaa la idhahdaa mushtarak waa ka la wada leeyahay dhowr qof baa wada leh leannahu dhowrkaa qofe wada lihi intoodaba waa ka mamnuuc inay la dhaqmaan ila waa wada leeyihin qof kalun bay u guurin karaan sida ninka keliya iyadoo ula dhaqmaya mid waxaa la yidhahdaa mudabber ayaa la yidhaahdaa idaa midtu fa anta xuru qofkii lahaabaa wuxuu ku yidhi marka aan dhinto xor baa ta tusbaxa wuxuu uhaynayaa un ilaahaw dil markuu dhinto de haddii aanu afka ka odhanin awrkuu ka leeyahay marka uu dhintay un buu xoroobaya mar alla markaan dhinto bal ka waranka la yidhi markaan dhinto xor baa ya mar hadday halkaa taagan tahay dee geeridiisuu ku farxaya markaasuu xoroobaya mid waxaa la yidhaahdaa umulwalad umulwalada umulwalad baa waa ta ninkii lahaa caruur u dhashay caruurtiisu waa xor iyaduna waa addoon umulwalad baa la ydhaha iyada naftigeeduna waxay sugaysaa un geeridiisa markuu dhinto caruurteedii baa dee dhaxalkii yeelanaysa caruurteeduna waa taynu soo sheegnay inaanay milkiyi karayn toos bay u xoroobaysaa markaa iyaduna waa ninkeediioo ay geeridiisa sugayso ila caruurteedan baa haddaw iyadii xoraynayse iyaba waa cajaay mid waxaa la yidhahdaa mufarasha addoontii mufarasha mufarashada waxa weeyaan waa mid ninku uu la dhaqmo lahaanshaha uu leeyahay wuu kula dhaqmaa laakiin waxba umay dhalin zay alfiraash marka mufarasha ayaa loo yaqaana iyadana axkaam gaalada ay leedahay mutazawijja wa kayru mutasawij mid la qaba iyo mid aan la qabin mutasawij cidda markaa guursanaysa waa kale cid aan ahayn cid kale wuu u guurin karaa laakiin isagu ma guursan karo isagu wuxuu kula dhaqmayaa milkul yamiin lahaanshaha oo ma kulmaan zawaajka iyo milkul yamiinku ma kulmaan macnaa inuu qoftani addoontan leeyahay ayaa ugu filan inuu la dhaqmo meherkuna ma qabanayo milkul yamiinkii baa jira haddii la guursanayo nin kalea guursan karaa qur-aankuna waa labada dariiqa uu tilmaamay gabadh kaa xaaraana oo ajinabi inay ku xalaal noqon karto labadaa arrimoodun wey والذين هم لفروجهم xاaفظون إلا على أزواaجهم أو mا ملكت أيماaنهم waa ragga cawradooda iyo alaabtooda haysta ee aan sinaysanin ilaa wuxuunay gabadh kula dhaqmi karaan inay guursadaan ama adoon u tahay laakiin ogooba haddii adoonta nin kale qabo oo uu nin u guuriyo isagu lama dhaqmi karo waa ka xaraam ilaa laba ma aqbalayse laba ma aqbali karayso bakeriga dee halkindhuunbaa wax kaga shubmi karaya marka ama isagaa qabaya ama ka kalaa furaya oo isagaa la dhaqmaya waxaasoo magacyaala waa musطalax islaamiya oo dhammaantood fiqiga iyo nusuustuba ay ka warramayaan oo aynu ku arki doonno haddii aanad wax ka arag baabkana waxbaba ka garan maysisa waaya qaarkoodna way noogu iman doonaa halka marka siduu uga warramayaa waxa weeye xorayntii oo axaadiista soo socotaa ay dhiiri gelinayso in qofka addoonkaa la xoreeyo iyo goormuu qofku xorayn karaa iyo qof mararka qaarkood intuu wax xoreeyey xorayntiisii socon weyday oo caqabadi ka hor timid iyo qof intoo la xoreeyey dib looga noqday xornimadiisiioo sharciga wax ku xidhmeen adigu baa axkaamtaa wey wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi ayuma mri'in qof kasta oo muslimin oo muslim oo ilaahay u hoggaansan actaqa imra'an musliman qof muslima xoreeyey actaqa imra'an muslima qof muslimahoo addoona buu xoreeyey istanqad allahu ilaahay wuxuu kaga badbaadiyaa bikulli cudwin minhu xubin kastaoo isaga ka mida cudwan minhu xubin ka mida buu min annaari kaga badbaadiyaa cudwan minhu min annaar xubin ka mida buu naarta kaga badbaadiyaa weli tirmidiy wasaxaxahu can abi umaama tirmidi wuxuu saxiix ka dhig ka warinaya xadiidka abi umaama sidan wa ayuma mri'in qof kasta oo shaksi kastaoo muslimin muslima actaqa imra'atayni muslimatayn laba dumara xoreeyey oo ilaahay rumeeyey kaanataa waxay noqonayaan labadaa u xoreeya fikaakahu min annaar naarta ilaahay kaga furanaya waliabi daawuuda min xadiidi kacbi bni mura abi daawuudna wuxuu kacbi bni mura ka wariyey wa ayuma imra'atin muslimatin gabadh kasta oo muslimada actaqad xoraysay imra'atan muslima gabadh muslimada ayay xoraysay kaanat waxay noqonaysaa taa wa xoraysay taa la xoreeyey fikaakaha mid ilaahay uu kaga furto min annaar naartu ilaahay kaga furanaya marka dhowrkan xadiisba waxay sheegayaan addoonku hadduu muslim yahay in la dhiiriyo in la xoreeyo koow qofkii xoreeyeyna ilaahay wuxuu uga dhigayaa kanuu xoreeyeyba xijaab naarta uga noqonaya xijaab buu naarta uga noqonayaa macnaheedu maaha naartaa lagaga gudbayaa dee ha u fahmin eeg sidii qof badwiya waxa u fahmine maqaasida shareecadda iyo nusuusta macnaheeda fahano haddii lagu dhaa naartaa lagaga xijaabaa hebel hebel waa looga dhigaya ha u qaadani waxa weeye sababtiisa iyo ajrigu ka helay baa ilaahay kaga badbaadinaya naarta dabeedna labadoodiiba waa suuragal in jannada dee wada galaan ilaahay baa kaga furanaya naarta ma aha kan wa xoreeyeyna jannadaa la gelinaya kii kalena naartaa loo weydaarinaya maaha ee waxa weeye daraaddii iyo sababtiisa iyo ajriga uu ka helay awgeed ayaa ilaahay uu naarta kaga furanaya mar haddaad qof badbaadisa ama naarta waan kaa badbaadiyey buu ilaahay leeyahy waa sidaa weyn waa dhiirigelin weyn marka qof dadku waa inay naarda ka cararayaan oo janna ila u ordayaani waa in loo beratamaa intee oo adoon qofku falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw idcaamu fii yawmin dii masqaba ilaa akhir laayaad caqabada insaanka la doonayo inuu iska qaado waa faku raqaba inuu qoorkii xoreeyo wey waayo saasaa in dhowrkaa xadiisba macnaha imra'an buu ku soo arooray nin gabadh xoreeyey nin laba gabdhood xoreeyey gabadh gabadh xoraysay intuba wada dhiirin laakiin waxaad arkaysaa musliman baa lagu qaydaya sababta qofkan loo adoonsaday dee waxay ahayd gaalnimo qofkii waa loo yeedhay fariinaa gaadhay rusul baa gaadhay diin ilaahay baa gaadhay wuu dhagooreeyey war kaalay colkii weerarayay baa dul tegey dacwad baa loo fidiya waxa la idin weerarinnayna hadda ashahaadataan reerihiin iyo dhulkiin iyo xoolihiinaba haysta idin adoonsan mayno ashahaada way diideen way sii dhagooleeyeen haddana dabeetana wuu gaalnimadiibuu sii xejistay ilaa intii dhab la soo siinayay dee wuxuu istaahilaa ilaa intuu islaamaya inuu addoon noqdo ayuu istaahilaa marka xorriyaddii laga qaado xorriyaddii ila ilaahay uu siiyey isagaa iska qaaday waayo mar hadduu xor addoon noqdo muslim noqdona waataa la dhiiriyey in la xoreeyo qur-aanka kariimkaa suuratu markaad akrido annisa kafaara gudka dilka waa raqabati mumina adoon mumina ah buu ilahay ku qayday waayo wacan abi darin radia allahu canhu qaala sa'altu nabiya sala allahu alayhi wasalam abi dar wuxuu ihi nebi maxamed waxaan weydiiyey ayu lcamali afdal camalkeebaa ugu fadli badan oo ugu qurux badan oo ugu wanaagsan qaala iimaanu billah ilahay oo la rumeeyo wajihaadun fii sabiilih iyo jidka xaqa ah oo lagu dagaalamo qultu waxaan igu ihi faayu riqaabi qooraha la xoraynayo seebaa afdalu ugu fadli badan oo ajri badan laga helaya qaala wuxuu ihi aklaaha ta ugu qaalisan samanan xagga lacagta ta ugu qaalisan baa ugu ajri badan wa anfasuha ta ugu nafiisan macnaa ugu fiican cinda ahlihaa dadka iska leh agtooda dadka iska lehitay ugu jecel yihiin markuu qofku iska jaruu xoreeyo kolkaasuu ajri badan helaya muttafaqun calayh macnaa xadiidkan wuxuu dhiirinayaa qofka la xoraynayaa yuu noqonin qof lasoo tuuray ama curyaana ama nolosha aan waxba kororsan karaynin ama dadku aanay jeclayn oo la qaadanaynin marka dee taa aytay waxba umaad kordhinin inaad iska haysaaba dhaami lahaydoo adiga uu kugu liiskaraystaadoo lagu tiriyo qofkii haddii aad halkaa isagoo curyaana xorayso dee muxuu qabta ha way ansaxaysaa xornimadu laakiin waad dareemi karaysaa in aanu marag iska dhiban yahay qofka ugu wanaagsane waxa weeye qofkii shaqada lagu jeclaa ee dhaqaqlaaqdiisa lagu jeclaa ee aqoontiisa lagu jeclaa ee intaajkiiyo wax soo saarka lahaa ee inaad haysato aada jeclayd ee isagu hadduu maanta xor noqdo adigaba bara ku dheeraynayay kaa inaad xoraysaa wanaagsan bulshadana wax badan buu ku kordhinaya isna wax badan buu kororsanaya bahasha nafta ah shayba shaygu kaga adag yahay ayuu sideedaba ka ajir badan yahay cadiye iyo cibaadada waxba wuxuu kaga adag yahay ayuu ka ajir badan yahay saa daraaddeed baa ilahay ui lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun samafalkayga gaari maysaan wanaagsan weeye jeeroo waxaad jeceshihiin wax ka bixisaan laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi qofku iimaan yeelan maayo jeeroo walaalkii ula jeclaado wuxuu isagu jecel wayuutiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa naftooday ka dooraan walaalkood bay u dooraan marka nusuustu saasay u dhiirigelinaysa waaya dhir baa jira haddaba markuu qofku addoon ahaa ka xoreeyey waxa dhex maraysa shay la yidhaahdo walaa walaa walaagu waxa weeye xagga dambena aynu ku arki doonaaye waa abtirsiimo iyo gacalfooyo ka dhaxaynaysa kol hadduu qofkii debadda usoo saaray mujtamacii ku dhex daray wax qaydahoo ku xidhani aanu jirin uu ihi xor baa tay hebelow wuxuu ku leeyahy walaa nabiguna wuxuu hi alwalaau luxmatun ka luxmati nasr gacaltooyada laga dhaxlo xoraynta waa hilib lamida ama waa cad lamida ka abtirsimada oo kale sida abtirsimada laysugu dhexla iyadana laysugu dhexlaya marka qofka aada xoraysay hadduu dhinto xoolo badanna leeyi wax dhaxloo xigta u ana la waayo adaa u xaadirayo qaadanaya gebigooda boodad qaadanaysa leanna qofkan waad noolaysa welibana laa yubaac walaa yuuhab walaagana maba ansaxayaba in la iibiyada sida xadiiu bariira oo saxiixaha macruuf ku ah wax la iibin kara maaha dariiqooyinka wax la ysku dhaxlo xagga sharcigeenna waa saddex asbaabu miraasi lwaraa halaa kullun yufiidu rabahu lwiraas wahiya walaaun wanikaaxun wanasab maa bacdahuna lilmawaariisi sabab shaykhu raxbiya saaxibu raxbiya waa kii ku tirinaya halkaas sababaa la ysku dhaxlo waa walaagan gacaltooyada xoraynta ama nasabkii ama xidhiidinimadii iyo iskuurtigii marka aklaha amanan wa anfasuhaa cinda ahliha waxaad arkaysaa kolkaa qofka inaan loo danaynaynin loo danaynayo kala xoraynayo dunuubta ilaahay kaga dhaafaya qofkaa wey mustafaadaadku waa sidaas weeye saa daraaddeed baa ilaahay wy kuwa kitaabada doonaya iyo inaad wax la qorataan ee xornimada idinka doonaya si ay adduun u keenaan raqam hamsa fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa fakaatibuuhum wax la qorta oo adduun ku xidha in calimtum fiihim khayran haddaa khayr ku ogaataan hadday dad wanaagsan yihiin oo nolosha wax soo kororsan karay maxaa ugu fadli badan ilaahay oo la rumeeyo waa run iimaanku waa shayga ugu qaalin waayo qofka halkan iimaan la-aan kala taga aakhiro waa guuldaraysa rajana lagama qabo qoladuu doonaya ha ahaadee darajaduu doonayana ha lahaado qofka halkan iimaan kala dhaadhaca walow in yarba ha ahaado nabigu wuxuu leeyay mihqaala darati wax aada u yarba iimaankiisu ha lahaado iimaan rifan iyo lisan uu ku dhacay oo in yari ay ka soo hadhayba ha ahaado shaw mid in yarun la dhaadhacay bu ahaa ilaahay wuu ka soo saarayaa hadduu xataa naarta geliyo oo kabaairtii iyo dembiyadii iyo foolxumooyinkii oo dhan loo cadaabo aakhirka iyadoo dadkaasi ay dhuxuloobeen ayaa laga soo saaraya sida axaadiista saxiixa ay tilmaamayso jannada iyo naarta iyo qiyaamaha ka warramaysa markaasaa dibu habayn ayaa ilaahay uu ku samaynaya maaul xayaa waxaa la marinayaa biyo dadka dib loogu habeeyo oo la yidhaahdo biyaha noolayn ayaa dib loo soo marinaya iyagoo dhuxuloobay kolkaasay dad usoo eegaanayaanoo iyagoo hagaagsan oo miyir qabo oo noolnool ayaa jannada la gelinaya ila wax dhuxuloobay jannada la geyn maayo marka waxaynu uga jeednaa aliimaan aliimaan arrin aada u cajiiba weyn oo qofku ay tahay inaanu ku safaarin jihaadkiina wuu ku xigsiiyo dee jiritaankii dadka iyo karaamadii iyo sharaftii baa ku xidhan martabada saddexaad wuxuu nebigu ka dhigay qoor xorayntii وعn بن cmر رضي الله عnهma qاla qاla رasuul الlahi صلى الله عaليه وasلم نbigu wuxu hi man اctqa qofka xoreeya axkaamtii baynu galay shirkan lahu qayb uu ku lahaa fii cabdin adoon qayb uu ku lahaabuu isagu qaybtiisii xoreeyey aniga inteedu waa xor waaya fakaana lahu maalo xoolano wuu leeyay kan wax daandaansadee wax isku xoreeyey xoolahaasoo yabluqu gaaraya ثmن اcabd adoonka lacagtiisa wada goyn karaa quwima qiimata cadlin waxaa la qiimeynayaa qiimad saxa oo suuqa uu ka jooga la qiimeynaya fa acdaa wuxuu siinayaa kani shurakaahu dadkii isaga la lahaa xisasahum qaybahoodiibuu siinaya nisbaday kala lahaayeen xisasahum xisadu waa qayb qaybahoodiibuu kala siinaya wacataqa calayhi alcabdu addoonkiina wuu ku dul xoroobaya nin xoreeyey buu noqonaya wa ilaa haddaanu xoolaba lahayn tan barhka xoreeyey waxba kama dhacaan kale faqad cataqa minhu addoonkii waxaa xoroobay maa cataqa intaa xoroobay u xadiidkaasi wuxuu sheegay horeynuu qadinay tafsiirka iyo macnaha addoonkan maxaa loo yaqaanaa dee waa kan kuuri shirkan waa mushtarak waa addoon mushtaraga addoonkii la wada lahaa ayuu midi qaybtiisiiba saddex nin bay ku wada lahaayeen boqol kiiba saddex iyo soddon ayuu midi xoreeyey xoolana wuu iska leeyahay waxaa la leeyahy inta kalena way kugu baxdeen waa ti aynu soo nidhi labada kalena lix iyo lixdankooda u celi baa la leeyahay kana intiisa si kana intiisa si addoonkiina waa xor walaagana adigaa leh walaagiina isla fahamna nimanka kalena ma diidi karaan quwima qiimata cadlin qiimada cadaalad unbaa la qiimaynaya sixra suuqa intuu ka maraya magaalada intaasuu ka maraya boqol kiiba saddex iyo soddon kalaa lahaayo xoreeye lix iyo lixdanka kale labada nina kale leh u celi xoolahaaga uga celi asarkii iyo walaagii iyo wuxoo dhan adigu qaado qasab buu kugu dul xoroobeeye ilaa adaa bilaabay dhamaystira kuwa kalena may anagu intayada waanu haysanaa sharcigaa u diiday inay haystaan ma haysan karaysaa waa ka dhaaf wey waa sidii shufcadii oo kale wuxuu noqday haddaba kan uluska xoreeyey midaan waxbaba lahaynba wax uu dad u celiyaba ma laha dee dadka wuxoodii la lumin maayo dadka wuxoodii la lumin maayo labada nine uu waxla lahaa wailaaba wey wailaa waxbaba male maalba male maal u gooye labada nin waxoodii male addoonkan waxaa xoroobay intii xorowden boqol kiiba saddex sokiunbaa xora uludkii unbaa xora labada ninoo kalena intoodii way haysanayaan waa saas wey saasaa sharcigu walahumaa bukhaari iyo muslim waxay wariyeen can abi hurayra waa xadiidkii abi hurayra wailaa quwima calayhi haddii aanu waxba haysanin waa lagu dul qiimaynayaa kan wastusciya addoonkiibaa laleeyahay soo shaqee hayra mashquuqin calayhi iyadoon la dhibayn hayra mashquuqin calayhi iyadoon la kadeedayn riwaayadan siyaadaday keentay waxa weeye hadduu ninkii masalan intiisa xoreeyey waxba waayo waxbuu waayo addoonkii wuu xoroobaya laakiin waxaa la leeyahay labada nin ee kale intoodii adigu sacyi samee oo usoo shaqee wararadoo si kaco suuqa galoo labada nin qadarkoodii soo shaqee war idinkuna ma haysan kartaan intuu idiin keenayo waa sidii mukaatabkii oo kale adduunka lagu xidhayay marka suuquu galayaa intoodii buu soo shaqaynayaa wuu u dhiibayaa wuu xoroobayba marka istusciya al istusciya sacyi baa laga yulab minhu sacyi sacyiguna waa camalka orod soo shaqee baa la odhanaya doonow afadhihina imankeen hayra mashquuqin calayhina waa inaan la kalifin oon la kadeedin ee hadduu camal qaban karayo dee weeye hadduu camal qaban karayo orod soo shaqee aada xorowdiba nimankan waxoodii hala siiyo kii qaybtaa kaa xoreeyay waxba ma haysto farsamadaasaa la samaynaya markaa mar walba waxaa lala baadi doonaya xornimadii marna kii bilaabay baa dhammaystiraya marna addoonkaa laleeyahy waa lagu bilaabay dhammaystir sharcigaa ku ogol nimankan inaad waxoodii siiseen waa lala dadaalaya aad baa loola dadaalaya waqiila waxaa la yidhi wuu ku uhi ibnu xajar oo cilmiga takhriijka aada u yaqaanay ina sicaaya sacigan la sheegaya laleeyahy addoon baa soo shaqaynaya ustusciyadaas mudrajatun fi lkhabar mudraja waa xadiidka waa qaybta loo yaqaano mudraj fi lkhabar xadiidka qayb kulli faaqan weye waa raawiga ruwaadda qaarkood baa intan ku daray riwaayadan dambe wailaa quwima calayhi wailaa xadiidka saxiixiye faqad cataqa minhu maa cataqa baynu kusoo marnay laakiin intan odhanaysa quwima calayhi wastusciya hayra mashquuqin calayhi halkaa intaa dambe sacyiga intaa sheegaysa waa mudraj oo kalaamkii nebiga maaha mar haddii mudraj la yidhahna mudrajku wuxuu ahaa kalaamu raawin bilxadiidi tasala duuna bayaanin mudrajan qad zukina waa kalaam raawi oo xadiidka la xidhiidhsama awalka dhexda aakhirka iyadoon la cadaynin inuu kalaam raawiyo hadalkii nebigana uu eegyahay markaasoo kale mudraj baa loo yaqaanaa qaybaha daciifka ee marduudkana wuu ku jiraa sidaa awgeed intan la qaadan maayo buu kuleeyahay hadday mudraj noqoto addoonkii wax laga doonayaa ma jiro kii xoreeyeyba intaa intaa ha ka calfalo nimankan kalena waxaa lagu calfin bu arka marka waxaad arkaysaa shaarica xakiimka raxiimka ahay tashawuf ilaa cidqi riqaabi min ariq addoomihiiba aad loo dhiirinaya in la xoreeyo وعn abi hurayraa radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu waxau yihi laa yajzi ma gudayo kuma filaanayo waladun ubadku qof la dhalay waalidahu kii dhalay ma abaal marin karo laa yajzi waladun waalidahu ilmaha la dhalay waalidkiisa marna ma abaal marin karo ilaa an yajidahu inuu helo mooyaane mamluukan isaga oo adoona fayashtariyahu uu soo iibsado fayuctiqahu u xoreeyo rawahu muslim xadiidkana waxa uu leeyahay xaqa uu leeyahay waalidku weynaantiisa aabba iyo hooyo mid kasta ha ahaada iyo awow iyo ayeeye waalid xaqiisa waxa gudi kara un qofka helay isagoo addoonahe soo iibsaday dabeetana uu xoroobo fayuctiqahu uu xoreeyey isagaaba iska xoroobayaba wax kale oo waalidkii aad ku abaalmarin karaysaa ma jiro haddaad xambaarto ood gaari u noqoto iyo haddii aad la dawaafto iyo haddii aad meel kale la marto leannahu wax kaleba intaan la eegin iskuba shucuur may hidinba way ka mahmayan samada waxay dhahan nimaad dhashay kuma dhalin eeg waa qaacide mufti sidaad ugu naxayso isagu kugu nixi maayo dhirka meesha yaallaa waxa weeye mar haddii adigu aada daciiftood waalidkii tahay dee weladkani shucuurka iyo dareenka uu kaa leeyahay waxa weeye wuu kuu samafalaya waa kii samafalayaba dee wuu ku ixsaan samaynaya wuu kula dadaalaya wuu ku sabraya laakiin wuxuu sugaya intaad dhimanayso adiguna ilmaha yar intii aada soo korinaysay waad la kacakufaysay saxaradiiy kaada ka binaysay waadna u sabraysay waxaanaad jeclayd inuu noolaado laba aragtiyooda kala duwan soo maa nin geeridaada sugaya iyo nin noloshaada sugaya kani inta u kale uu tawafayaaye inta uu maaragtay kule uu iska allaysan doonaa odayguy ama islaantuy intaasaynu ka ducaysan buu leeyahy haddaanu afka ka odhanina wuxuu ka leeyahay qalbiga duca u kala har buu leey kan wuu sii socdaay waana laga yaaba inuu ka horeeyaba waa laba shucuur qofna geeridiisa sugaya qofna noloshiisa xataa hadduu baaralays yahay ilmaha yare marna qofka waalidka ahay dhimashadiisa ma sugaya isagu marka laa yajzi waladun waalidahu ilaa an yajidahu mamluukan fayashtariyahu fayactiqahu fayuctiqahu inuu isagoo addoona helo oo uu soo iibsado xoreeyo waxaynu halkan ka fahamnay xaqa waalidka weynaantiisa ilaahayna xaqiisa markuu sheego xaqa waalidku ku daba ku lifaaqa qur-aanka meelo badan an ishkur lii waliwaalidayk suuratu luqmaan وبالواaلدين إحسانا sورة الإسراء ووصيna الإنسان بواaلديه إحسانا أحقاaq iyo suuرado kale maxaa u fadli badan cawl oo dhan نeبi محamedow ayaa la su-aalay waa xadiidkii mslim iyo bukhaarي ku sugnaa salaadoo waktigeeda la tukado maxaa ku xiga dee labada waalid oo loo samafala labada waalidna waxa u samafali kara qof iimaan leh ka bilaa iimaanka ahi yulqiihima fii dawraة الmsiniin dadka gaboobay xanaanadoodunbuu ku tuuraya dawladda mushaahara u qabta buu leeyay dee maay maxayna leeyihin naga soo eegaya sababtii la kala tegay markayna dhaleen saa gaalada wadda ay ku sameeyaan marka iimaan baa samafal leh waxaa xadiidkan laga faa'iidaysanayaa oo fiqi ahaan halkan fadliga ha sheega uu keenay qofku marka uu waalidkiisa soo iibsado inuu xoroobayo jumhuur culamaa afarta madhab ay ka mid yihiinna sidaas ayay isku waafaqeen mujarad shira bimujaradi shira caqadka aada saxeexdo inaad waalidkaaga iibsatay ayuu xoroobay waaba lasii kordhiyeyba waalidkii lasii kordhiyey wacan samurata bni jundubi radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi man malaka qofka soo milkiya ee soo iibsada daa raximin qof ay xigta yihiin qofkaa ay xigtada yihiin oo maxram aan guurkuu qabanayn oon gayaan ahayn fa huwa xurun wuba xoroobayba rawaahu axmed wاlarbaca warajaxa jamcu min alxufaad rag badan oo xufaadda xadiidkii waxay raajix ka dhigeen annahu mawquuf inuu xadiidku ku kooban yahay samurata bnu jundib oo hadal rasuul aanu ahayn hadal asxaabiyu yahay way isla waafaqsanyahin qofku waalidkiisa waalid haddii la idhaahdana aabbaha iyo hooyadoo qura lama idhaahdo ee waa silsiladaa kor ukacaysan aabbihii awowgii kiisii kale ayay hooyadii ayaydii ayaydii labaad kor unu wado waa waalidka iyo wixii waalid u ah walow dhan kale ha kaga soo wareegabe ayaa la idhaahdaa waalidka kaa waa la isla waafaqsanyay markaas soo milkiday inuu xoroobayo laakiin waxaa khilaaf ka jira daa raximin maxram daa raximin maxram macnaha qof raxim aa xigta tihiin oo weliba maxrama aan gayaan ahayn wey masalan gabadha aada soo iibsatay ma gaydid ninka aada soo iibsatay hadduu gabadh noqon lahaa maad gaydeen haddii midkiin dhadig noqon lahaa ismaydaan gaydeen kan adeerkaa oo kale hadduu dhadig noqon lahaa muxuu noqon lahaa reesada xagga kale uu rogdee magacun baa u badda marka waa qof qaraabo ah oo aan gayaan ahayn kaasoo kale haddii lasoo iibsado isaguna wuu xoroobayaa iyo ma xoroobayo ayaa culimadu ay ku kala tegeen sababta kala tegooda keentayna waxa weeye hubuutu nasi wa cadami naskani wuu sugmay iyo ma sugmin qofka yidhi naskanaynu dul taagannahay wuu sugan yahay oo waa hadal nebi de hadalkani wuxuu sheegayaa markaa hadduu xadiid yahay in qofkii xigtada ahaa en gayaanka ahayn haddaad soo iibsatay u xoroobayo saasuu sheegay qolyaha yidhi waa hadal saxaabiya hadal nebi ma ahana waxa ay leeyihiin ma sugna taas ee waxa sugan unta waalidka marka sababaha khilaafka culimada keena waynu soo tirinay maraynu muxaadaro ku qaadanay waxaa ka mid ahaa hubuutu nafsi wa cadami in caalimkani uu arkayo nafkani inuu sugan yahay caalimkan kalena uu arkayo nafkan inaanu sugnayn ibnu xajar wuxuu ku uhi masaladu khilaafidaa ku jira takhriijka xadiidka waxay raajix ka dhigeen rag xufaada ka midi inuu mawquuf yahay mawquuf waa hadal saxaabi marfuucna waa hadal rasuul marka taasaa keentay masalada in la isku khilaafo had iyo jeer marka takhriijka la isku khilaafo takhriijka hadduu khilaaf ka yimaado masaladii fiqiga ahayd ee farc ahaydna waa la isku khilaafaya sidaa sidaa markaa axkaamtii ay noqotay addoomuhu halkaasaanay kasii soconaysaa fadligii ka sakow haddana wixii kale axkaamta addoomaha lasii xidhiidha baa halkaa uu kasii wadi doonaa insha allah wallahu subxana wa tacala alam